magaalada muqdisho ee caasimada soomaaliya ayaa laga dahfuray tobabarkan uu ku saabsanaa fahanka qorshaha qaran ee haweenka nabadda iyo amniga tobabarkan oo socon doona muddo saddex cisho ah ayaa waxaa kasoo qeyb galay haween ka kala yimid degmooyinka gobolka banaadir culimo iyo xubno ka socday ururada bulshada rayidka agaasimaha waaxda horumarinta haweenka ee wasaaradda haweenka xukuumadda federaalka soomaaliya sacdiye maxamed nuur ayaa ka waramaysa ahamiyadda tobabarkan marka ujeedada ka dambeysa in tababarkan la qabto ayaa waxa ay tahay in bulshada la fahamsiiyo marka ay maqlaan qorshahan qaran ee haweenka nabadda iyo amniga macnaha guud ama sida ka muuqata macnihiisa ma ah laakiin waxyaabaha faa-iidada leh ee ku hoos duugan amaba aafar tiir ayuu marka hore ka kacaa afartaas tiir waxyaabaha muhiimadda leh ee haweenkana markaasi kor u qaadayo aqoon ahaan xuquuq ahaan iyo markaasi ka qaybgal muuqda ahaanba uu yahay macnihiisa hadday ahaan lahed xitaa dhinaca amniga iyoiyo maxaanku dhahaa nabaddana iyo xalinta khilaafaadkaba haweenka in ay noqdaan kuwa markaasi door muhiim ah oo muuqda kaya saad ka warqabtaan haweenka marka ay timaado xalinta khilaafaadyada marka ay dhacaan iyagu waxay qeybtooda inta badan lagu yaqiinay horey in ay haweenka ay markaasi ay u ololeeyaan oo markaas labada dhinac heese iyo way u sameeyaan hase ahaatee doorka hadda laga rabo haweenka waxay tahay in ay fariistaan miiska wadaxaajoodka sida oday dhaqameedyadaba ay u fariistaan maadaama haweenka iyagu ay yihiin sida lagu ogaya haweenka soomaaliyeed haween nabadeed qaar ka mid a xubnaha kasoo qeyb galay tababarka ayaa sheegay inay rajeynayaan inay wax badan ka faa-iidaan kulankan maanta la qabtay faa-iido weyn ayuu u leeyahay bulshada soomaaliyeed gaar ahaan haweenka soomaaliyeed inay ka shaqeeyaan horumarka iyo nabadda marka waxay ka mid tahay inay iyaga gabdhaha naftirkooda ay gaarsiiyaan qeyb waxbarasho heer sare ah kana shaqeeyaan amniga isdhexgalka bulshada ayay muhiim u tahay aadaan usoo dhoweynay barnaamijkaas waxaa ka mid ah in gabdhihii soomaaliyeed ay naqdaan barnaamijka la yidhaahdo garsooryaal oo kale ama ay xalinta khilaafaadka la geeyo ee barnaamijka ay xaliyaan haddana ay ka shaqeeyaan qeybaha waxbarashada amnigana ay ka shaqeeyaan midnimadana ay ka shaqeeyaan qorshaha qaranka iyo haweenka iyo horumarinta iyo amniga maasha allah tabaarakallaah waxaan nahay haweenka baan waxaan u dhowar adeegnaa hooyada iyo dhalaanka in aan badbaadino dumarka iyo caruurta waxaan diyaarna u nahay inaan mar walbo aan muxuu ahay garab siino haweenka iyo caruurta iyo waayeelada oo tabarta daran maasha allah tababarkan wax badan ayaan ka faa'iidaynaa oo haddana aan ka faa'iiday waxaan hadda ka faa'iiday inuu haweenka awood aada iyo aada u weyn uu leeyahay